qaybta sagaalaad goormuu adduunku fiicnaan doonaa waxyaalaha maalmahan dhacaya kitaabka quduska wuu inuu sii sheegay wuxuu yidhi dadku waxay ahaan doonaan kuwa lacag jecel kuwa waalidkood aan adeecin kuwa ba'an iyo kuwa raxaysi jecel waxaa dhici doona dhulgariro waaweyn dagaallo abaaro iyo cudurro waxyaalaan hadda way dhacan haddana ciise wuxuu yidhi warka fiican ee boqortooyada ku saabsan adduunka oo dhan waa lagu faafin doonaa mar dhow yehoba kuwa sharka leh oo dhan wuu baabi'in doonaa shayddaanka iyo shaydhaamadiisa waa la ikhabi doonaa kuwa ilaahay dhegaysta waxay ku noolaan doonaan adduun cusub oo xaq ah oo meeshaas bakhdin ma jiri doonto waa adduun dadku is aaminayaan oo isjecel yihiin ciise wuxuu inagu yidhi oo dhici doona maalmahan mateyos afar iyo labaatan saddex ilaa afar iyo toban kuwa sharka leh waa la baabi'in doonaa buutros labaad saddex toddoba si kooban dhibaatooyinka maalmahan waxay muujinayaan inay boqortooyada ilaahay mar dhow imaan doonto luukos koob iyo labaatan toban iyo koob iyo toban waxa ku qoran markaasuu ku yidhi khaaruunba khaaruun bay ku kici doontaa boqortooyona boqortooyo waxaa meelo kala duwan ka dhici doona dhulgariir iyo abaaro iyo cudurro samadana waxaa laga arki doona waxyaalo cabsi leh iyo calaamooyin waaweyn timoteyos labad saddex hal ilaa shan waxaa ku qoran baltan ogow maalmaha ugu dambeeya waxaa imaan doona wakhtiyo dib badan maxaa yeelay dadku waxay ahaan doonaan kuwa naftooda jecel iyo kuwa lacag jecel iyo kuwa faan badan iyo kuwa kibir badan iyo kuwa caytaan badan iyo kuwa waalidkood caasi ku ah iyo kuwa aan maxadnaqin iyo kuwa aan qudus ahayn iyo kuwa aan kalgacayl lahayn iyo kuwa aan heshiis doonaynin iyo kuwa waxanta iyo kuwa aan is-celin karin iyo kuwa baa'an iyo kuwa aan wanaagga jeclayn iyo kuwa gacan geliyayaal ah iyo kuwa haad ah iyo kuwa isla weyn iyo kuwa raxaysi jecel intii ay ilaah jeclaan lahaayeen iyaga waxay haystaan u ekaanta cibaadaysiga laakiinse xoogisay diidaan kuwaas ka leexo boqortooyadu sharka oo dhan adduunka way ka saari doontaa buutros labaad saddex saddex iyo toban waxaa ku qoran laakiinse sidii uu inuu ballan qaaday waxaynu sugaynaa saamooyin cusub iyo dhul cusub oo xagnimo dhex degan tahay